kulan wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wadaagga oo ay idiin soo diyaariso dalladda sooma oo ah dallad ay ku midaysan yihiin idaacadaha soomaaliya ka howlgala marka laga reebo kuwa ku yaalla deegaanada somalilan barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbinayaa warbixinno bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba anigoo axmed tifowaha ayaa barnaamijkan soo jeedinaya barnaamijkeenna toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay caafimaadka qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah xarumaha caafimaad ee ku yaalla ceeldibir oo aan kaafin karin bulshada oo dadku ku qasabta in masaafo dheer ay u galaan helidda adeeg caafimaad kumanaan carruura oo da-doodu ay ka yar tahay shanta sano oo qaatay wejiga koowaad ee tallaalka cudurrada dabeesha iyo jadeecada iyo warbixin aan idinkaga hayno gabdhaha danta yar ee ku nool muqdisho iyo duleedkeeda oo helay suufka nadaafadda xilliga caadada oo ay baahi badan u qabeen aan ku bilownee dadka deegaanka ceeldibir ee gobolka mudug ayaa aada uga cabanaya adeegyari caafimaad oo ka jirta deegaanka oo aan ku filnayn bulshada iyadoo in ka badan boqol iyo siddeetan kilomitir u aada xarumo caafimaad waxa ay sheegeen in aysan haysan isbitaal laga heli karo dhammaan agabka kala duwan ee caafimaadka loogu talagalay iyadoo ay sii kordhayso sanadba sanadka ka dambeeya sida lasoo wariyey dad ayaa u geeriyooday sababo la xidhiira adeeg caafimaad oo deg deg ah oo ay u baahnaayeen oo aysan helin mahad macalin abshir oo gaalkacyo ku sugan ayaa soo jeedinaya warbixintan boqolaal qof oo aysan ku filnayn adeega caafimaad oo ka jira deegaanka ceeldibir ee gobolka mudug kuwaasi oo masaafo dheer u mara sida ay u heli lahaayeen xarumo caafimaad oo baahidooda wax ka qaban kara faarax warsame cali oo ka mid ah dadka deegaanka ceeldibir ayaa sheegay inay qabaan baahi caafimaad oo ay ka mid tahay inaysan haysan isbitaal laga heli karo dhammaan agabka kala duwan ee caafimaadka loogu talagalay sida kombiyuutarro iyo qalabka dhiikushubidda faarax ayaa tilmaamay inay baahidan caafimaad jirtay weligeed laakiin shan iyo tobankii sane ee u dambeeyey inay sii kordhaysa baahida loo qabo adeeg caafimaad oo dhammaystiran oo uu deegaanku helo wuxuu xusay in isaga shaqhsiyan ay soo gaartay dhibaato caafimaad kadib markii haweenaydii uu qabay ay u geeriyootay xaalad caafimaad darro oo halkaasi ka dhalatay markii xarunta deegaanka ku taalla laga waayo wax daawo ah faarax ayaa sooma u sharaxay dhacdo ay ku dhimatay xaaskiisii ee ka dhalatay isbitaal la-aanta waxaana uu sheegay in xaaskiisa maryan maxamed ay muddo hayse fool ayna dhakhaatiirtu la wadaageen inay mataana yihiin waxaa dhashay hal ka mid a mataanihii oo ahayd gabar kadibna ku adkaatay in laga dhaliyo cunuggii kale taasoo uu markii dambe loo sheegay in gabadhu u baahan tahay in loo qaado gaalkacyo intii la sii waday waddada ayay dhiig baxday kadib markii la geeyey isbitaalka koonfurta magaalada gaalkacyo ee la saaray saalada qalliinka ayay geeriyootay xaaskayga maryan maxamed ayaa foolqabatay barqadii saddex saac aniga oo shaqo ku maqan dariska ayaa iisoo sheegay fariin iigu soo sheegay kadibna isbitaalka ayaan geeyey cabaar kadibna isbitaalkii ayay ku fooranaysay umulsadii ayaa ii sheegtay ilmuhu inay mataano yihiin waxayna dhashay mid ka mid ah gabar ayay dhashay kii kalena gacan ayuu soo horumarsaday waxayna igula taliyeen in aan gaalkacyo u qaado waanan u qaaday gaalkacyo inta aanan dhex soo soconay ayayna gabadhii dhiigbaxday markii aan isbitaalka gaalkacyo keenayna saalada qaliinka ayaa la geliyey halkaas ayayna gabadhii ku nafbaxday doctor ayso ifraax waxay ka mid tahay howlwadeenno caafimaad oo tiradoodu dhan tahay sagaal oo ka howlgala xarunta caafimaadka ee deegaanka ceeldibir ee qaabilsan hooyada iyo dhallaanka oo ku taala gobolka mudug sida ay sheegtay waxaa jira baahiyo uu qabo isbitaalka muddo badan kuwaasoo ay ka mid yihiin shaybaarka qalabka lagu ogaado in qofku dhiig la-aan yahay kombiyuutarka uurkujirta iyo qalabka dhiigkushubista waxayna xustay in baahiyahaasi ay jireen ilaa labadii kun iyo kow iyo tobankii waxa ay sooma u sheegtay in adeegooda caafimaad ay ka faa'iidaystaan in ka badan dad ku nool labaatan tuulo islamarkaasna maalintii ay qabtaan ku dhowaad konton ruux oo isugu jira carruur iyo dad waaweyn doctor ayse efrax waxay kaloo sheegtay inay jiraan cudurrada ugu badan ee ay la kulmaan inay yihiin kuwa maqaarka ku dhaca kuwa shubanka keena kuwa ku dhaca neefmareenka iyo ilmaha la ildaran nafaqadarrada waxaana ugu badan cudurradaasi ilmaha u dhexeeya hal ilaa shan sano waxayna sheegtay inay kiisaska ay wax ka qaban waayaan usoo gudbiyaan magaalada gaalkacyo oo ceeldibir u jirta boqol siddeetan iyo shan kilomitir baahi waxaa jirto weligiis uu qabay oo ah dhanka shaybaarka oo kale shaybaarkaoo kale markii bukaan uu ku yimaadoo kale oo aad historyga ka qaado waxaa u baahan tahay ina yacni cudurada aad kala ogaatid yacni cudurro waxaa jiro oo isku egoo kale aada kala xaqiijin karin bukaankana yacni saa-id yacni uu ugu cabanayo cuduradaasoo kale inaad shaybaar u heshida yacni muhiima sidoo kale altrasonk waxa la yihahdaa jiro oo hooyooyinka uur kale lagu ogaado xaaladii ee cunugeedii ayada ku sugan yihiin sidoo kale h b a jiro oo lagu baaro dhiiga yacni inta uu maraayo hooyooyinka uur kale ama dadka markaas aada uga shakisan oo dhiigiis yaryahay
igraan jaabac oo ka mid a dadka deegaanka ceeldibir ayaa ka walaacsan in dadka ku nool deegaanada hoos yimaada deegaankaasi ay halis ugu jiraan in baahi caafimaad ay u dhintaan maadaama aysan heli karin in daryeel caafimaad oo deg deg ah waxa ay sheegtay in magaalada ay ka dhaceen kiisas badan oo dhanka caafimaadka sida in carruur ay u dhimato nafaqadarro in dadkii ay abaaruhu saameeyeen loo waayo meelo lagula tacaalo iyagana aysan awoodin inay iska bixiyaan gaariga lagu tegayo magaalada gaalkacyo sidaas darteed ay qaarkood u dhintaan daryeel xumo dhanka caafimaadka igraan ayaa ugu baaqday hay-adaha samafalka maamulka galmudug iyo dadka ku nool gobolka mudug inay u soo gurmadaan isbitaalka deegaanka sidii loogu heli lahaa adeegyo caafimaad oo daryeel u noqon kara bulshada deegaankaasi runtii baahiyaha caafimaad ee ka jira deegaanka ceeldibir aad ayay u fara badan yihiin marka la isbarbar dhigo awoodaha xarumaha caafimaad iyo bulshada doonaysa adeega caafimaadka kuwaas oo ka yimaada magaalada iyo deegaanada ku xeeran mahad macalle absheer barnaamijka wadaagga gaalkacyo waa mahadsan yahay waryaheenna mahad macallin oo warbixintaas nala socodsiinayay dhinaca kale gabdhaha danta yar ee ku nool muqdisho iyo duleedkeeda qaarkood ayaa helay wacyigelin caafimaad iyo suufka nadaafadda xilliga caadada ay isticmaalaan haweenka iyadoo markii hore ay dhibaato ku qabeen sidii ay ku heli lahaayeen shukri caabi oo muqdisho joogta ayaa warbixintan ka soo diyaarisay in ka badan boqol iyo konton gabdhood oo danyar ah oo aan awoodin inay soo iibsadaan suufka haweenka isticmaalaan xilliga caadada ayaa ka faa'iidaystay mashruuc ay aasaaseen dhallinyaro isxilqaanta oo lagu caawinayo haweenka danta yar sawde maxamed mukhtaar oo da-deedu ay tahay toddobiyo toban sano kuna nool xerada barakac ee kaah waxay wajahaysay dhibaatooyin ay la kulanto xilliga caadada oo ahayd inaysan iibsan karin agabka isticmaalaan dumarka balse hadda waxay sheegtay in baahidaasi ay ka baxday eena heshay agab si wanaagsan u anfacay sowde ayaa barnaamijka wadaagga sooma u sheegtay in suufkan uu ka caawiyey wax badan sidoo kalena uu yahay mid marka isticmaasho kadib ay dhaqan karto muddana ay sii isticmaali karto waxay hadda afar bukis ka heshay hay-adda munakeer waxayna sheegtay in halkii bukisba uu ku jiro afar xabo taasina iyada iyo gabdhaha kale ee ku nool xeradaasi ay si weyn u dabooshay baahidoodii sowde ayaa sidoo kale tilmaamtay in markii hore ay isticmaali jirtay marooyin baati ah oo ay xiran jirtay oo qayb ka mid ah in ay soo jeexdo ay sidaasi suuf uga dhigan jirtay kuwaasi oo sannado ay isticmaali jirtay maryaa jajeexo jirna aa iska gasha jirna waayo bahalkaas ma haysa jiri maahan aa isticmaali jirna ma haysa jirin marmarna ma awoodin inaan soo gadano maradaa iska isticmaali jirna marka haa dhibaatooyin aada u farac badanaa jiraan walaahi dhibna waa ka qabnay bahalkaasiti hay-adda munakeer oo ku caawisa haweenka danta yar ee soo barakacay agabkan ayaa sheegtay in sababta ay shaqadan u bilaabeen ay tahay markii ay arkeen in haweenka dadka soo barakacay ay qabaan baahiyo badan oo ku saabsan arrintaasi mushtaaq cumar oo ah aasaasaha hay-adda munakeer ayaa sooma u sheegtay in gabdhaha danta yar ay ka caawiyaan helitaanka suufka xilliga caadada waxayna sheegtay in suufkan ay iyagu soo saareen islamarkaana uu ka samaysan yahay shukumaano iyo buste oo loo sameeyey sida olwesta oo kale taa oo ay ku guulaysteen inay ku caawiyaan boqol iyo konton gabdhood oo danyar ah waxay tilmaamtay in fikirkan iyadu ay lahayd kadibna ay u soo bandhigtay qoyskeeda xubno ka tirsan ayna ku caawiyeen inay hirgeliso hay-addan waxay sidoo kale sheegtay in muddo saddex bilood oo keliya ay wadaan barnaamijkan ayna gaarsiiyeen ilaa iyo saddex xero oo ay ku nool yihiin gabdhaha danta yar dhaqaalaha ayay tilmaamtay inay garab ka siiyeen adeeradeed iyo abtiyaasheed waxayna ujeeddada ugu weyn ay ka leedahay ku sheegtay sidii ay u caawin lahayd haweenka soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha ay qoysaskoodu waxba haysan suufkan hay-adda munkir ayaa soo saarta waxaana laga hagaajiyey maryooyin gilacsan iyo shukumaani iyo waxaas isku isku aadinay marka anigaana gacantiga ku sameeya ujeedka oo laga leeyana waxay tahay dadkaana awoodin oo danyarta ah inay mar kasta ay isticmaali karaan wana